إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararka ugu waaweyn ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka kudha ee wilaayada jubbooyinka ciidamada shabaabulmujaahidiin ee wilaayada hiiraan ayaa xalay dagaal ku ekeeyey askarta soomaalida ah ee ku sugan dhanka galbeed ee magaalada buulaburti gobolka hiiraan askar ka soo goosatay ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu soo bandhigay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ciidamada kenya ayaa dad rayid ah ku laayay deegaan hoostaga magaalada mandheera ee dhulka soomaaliyeed iyadoona dibadbaxyo rabshado wata ay ka dhaceen halkaasi madaxweynaha dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyey inuu amniga ku fashilmay iyadoona loogu baaqay in uu shaqada ka tago dowladda britain ayaa mar kale bandow ku soo rogtay gudaha dalkeeda markii uu aad u fiday nuuca cusub ee cudurka korona siyaasiyiinta mucaaradka ay ka soo horjeeda dowladda federaalka ayaa ka soo horjeestay war ka soo baxay dowladda oo ku aadanaa in aanan hubla la geli karin garoonka diyaaradaha muqdisho marka laga yimaado madaxda ugu saraysa dowladda warkeena sidoo kale waxaa qayb ka ah tarjamada qayb ka mid ah kelimad uu jeediyey amiirka xarakatu shabaabulmujaahidiin إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalin talaada ah kow iyo labaatanka bisha jamaadul awal sannadda kun afar boqol labaiyo afartanka hijriga warkii oo dhammaystiran dagaallo ka dhanaa ciidamada shisheeyaha ah iyo kuwa soomaalida ah ayaa xalay ka dhacay qaybo ka mid ah jubbada hoose iyo hiiraan ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa xalay dagaal culus ku qaaday saldhigga ciidamada kenya ay ku leeyihiin kudhaa oo ka tirsan wilaayada jubbooyinka dagaalka ayaa ahaa mid aad u xooggan oo hub culus iyo kuwo fududba la isku adeegsaday tafaasiil ku aadan khasaaraha dagaalka ka dhashayna ma soo gaarin kudhaa iyo qeybaha jubbooyinka ay ka joogaan ciidamada shisheeyaha kenya iyo soomaalida u helisa marar badan waxaa ka dhacay weerar nuucan oo kale ah shalay subax ayay ahayd markii dagaal xoog leh ciidamada mujaahidiinta ay ku qaadeen askarta soomaalida ah ee ku sugan deegaanka baarsanguuni oo dhaca duleedka magaalada kismaayo dhinaca hiiraan xalay ciidamada mujaahidiinta ee wilaayadaasi waxa ay weerar ku qaadeen saldhig askarta soomaalida ah ay ku leeyihiin dhanka galbeed ee magaalada buulaburte hooganka rasaasta ayaa laga maqlayay xaafadaha magaalada iyo daafaheeda buulaburte waxaa marar badan ku noqnoqday ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin waana magaalo ay ku go'doonsan yihiin ciidamada jabuuti iyo askarta soomaalida ah ciidamada kenya ayaa dad rayid ah ku laayay deegaan hoostaga magaalada mandheera ee dhulka soomaaliyeed iyadoona dibadbaxyo rabshado wata ay ka dhaceen halkaasi warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdisamed cabdulaahi tafaasiil dheeraadah ayaa laga helayaa dibadbaxyo rabshado wata oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan hoostaga magaalada mandheer ee dhulka n f d dibadbaxyada ayaa yimid ka gadaal markii ciidamada booliiska ay dileen ruux shacab soomaali ah oo ku sugnaa deegaan lagu magacaabo kutulow oo ka tirsan mandheera sidoo kalena ay dad dhaawaceen shacabkii deegaanka ayaa ka banaanbaxay tacadiga ciidamada kenya iyagoona dabqabadsiiyey saldhigga ciidamada booliiska ee deegaanka katulow halkaas oo ay ka eryadeen ciidamadii ku sugnaa qaar ka mid ah dadka dibadbaxa dhigaya ayaa warbaahinta la hadlay waxaana ay sheegeen inay soo noqnoqdeen falalka kuwan la midka ah oo ay geysanayaan ciidamada kenya sidoo kalena dad badan oo rayd ah ay horey ugu dileen deegaanka
dadkan hadda maanta isku soo baxay waxaa isku keenay dowlad qofkan haddii loo tuuran yahay yaa kun labaatan dhowr ayaa dowlad gacanteed ku dhimatay yarka hadda hortay ku hadlahay caruurtii dad baa ka horreeyey ilaa iyo maantadan dowladda qof socdo jidka socdo qof geel la jiro kan eri la jiro hadday maraana sida cidood oo kaleota iska tooganaayeen qofna waa qaranayeen waa qaadayen meel duur ay ku tuurayeen qaarna waa qaadayeen meel kale ay geynayeen kenya waxaa hadda ummadda waxaa dhaha adaaga hadda waa kenya way shabaab ma dilaayin ayadu ma dhimanayin shabaab ma soo dilaayin waxaa la soo dilaynaa masaakiinta xoolaha la joog yaa lasoo dhammaynaa anigu waa ba'annay meelaan ku ararma garanayn dowladda bandireed bandiradeeda aan hoosteedaan ku dhammanaynaa waxaanu golaynaay waxaanu gula dhammaynaya hadda lama garanayo waana shacab weeye al-shabaab maaha waa ma- dad masaakiin ah oo waxba tari karin ayagu waa garanaayeen bilaash bay u dhammeeyeen mooyeen ciidamada kenya ee xooga ku haysta dhulka soomaaliyeed ee n f d ayaa geysta tacadiyo kala duwanna way ka mid yihiin dilka kufsiga haweenka iyo dhaawaca kuwaasoo ay kula kacayaan dadka soomaalida ah ee degan dhulkaas waad mahadsantahay cabdisamad warar kale oo gudaha iyo dibadda ayaa nagu soo maqan balse iminka kusoo dhowaada qayb ka mid a tarjamada kelimad qayim ah oo uu jeediyey amiirka xarakada shabaabul mujaahidiin salmaan axmed ayaana soo jeedinay
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون فلقد كان للقرب الصليبي وأذنابه من دويلات الخليج reer galbeedka saliibiga ah iyo dabadhelfidooda dowladaha yaryar ee khaliijka ayaa kaalin weyn waxay ku lahaayeen horinta dagaalada iyo dhibaatada uu muddada soddonka sanaha la daaladhacayo shacabka muslimka ee soomaaliyeed muslimiinta ayaana u kala qaybsamay kooxo iyo ururo iyadoo daafaha dalka uu ku baahay dulmiga iyo xadgudubka heer ay musiibooyinku sii kordheen muslimiintana waxaa ku sii adkaaday dhibaatooyinka dalkana waxaa ka soo shacbaxay hogaamiye kooxeedyadii dagaal ogayaasha ahaa wax welibana cagta ayay mariyeen xabsiyadoodana waxay ka buuxiyeen dadkii birmageedada ahaa saliibiyiinta ayayna ka iibsadeen dowladaha kirishtanka ahna waxay u xusulduubeen sidii ay u xdadisiibi lahaayeen muslimiinta ولما ظهرت العصابة المباركة النزاع من القبائل الشتى من المجاهدين الصادقين والدعاة markii ay soo shacbaxday kooxda barakaysan ee isaga kala timid qabaa'ilka noocyadooda kala duwan kana mid a mujaahidiinta saadiqiinta ah iyo ducaadda muslixiinta ah waxay muslimiintu u hoggaansameen baaqii xaqa waddadii hanuunka ayayna u soo laabteen allahna wuxuu cidhiirigii iyo cabsidii ay ku jireen ugu beddelay faraj iyo amni kala taga iyo khilaafkana wuxuu ugu beddelay isu soo dumid waxayna muslimiintu yaqiinsadeen in dhibaatada ay ku jiraan aan lagu xallin karin waxaan ka ahayn kitaabka allah iyo sunnaha nebigiisa sala allahu calayhi wasalam waxay sidoo kale ogaadeen in qabaa'ilka isdiidan aan lagu midhayn karin colaadda iyo xasadka dhex yaalana lagu tirtiri karin laguna xoojin karin xiriirka kalgacalka iyo walaaltinimada ee ka dhexeeya wiilasheeda waxaan ka ahayn kitaabka rabbigay subxaanahu wa tacaala allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
قال تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وقد من الله على الشعب الصومالي المسلم
wuxuu allah ku manaystay shacabka muslimka ee soomaaliyeed in gacmaha wiilashiisa mujaahidiinta ah lagu dhiso wilaayaad islaami ah kuwaas oo fidinaya wadatashiga dadka la dulmiyeyna u celinaya xuquuqdooda faafinaya towxiidka xukumaya sharciga allah ilaalinaya muslimiinta oogaya xuduudda faafinaya dhowrsanaanta iyo akhlaaqda saraysa cilmiga iyo ehelkiisana daryeelaya macruufka faraya munkarkana reebaya calamada iyo raayaadka jihaadkana ka taagaya bariga afrika isagoo aanay ku jirin quluwi iyo irjaa toona la dagaalamaya cadowga allah iyo rasuulkiisa ilaa uu amnigu ku faafay daafaha dalka dadkuna ay ku baaheen dhulka iyagoo raadsanaya deeqda allah حتى استتب الأمن في ربوع البلاد فانتشر الناس في الأرض يبتغون من فضل الله guutooyinka jihaadka iyo unugyadiisa ayaana dhaqaaqay iyagoo ku wareegaya deegaanada iyo dhulka buuraha ah si ay soomaaliya u noqoto qalcad adag oo ay leeyihiin islaamka iyo ehelkiisa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير غير أن الدول الصليبية أقامت الدنيا على هذا الشعب المسلم فتطيرت رعاية الصليب أمريكا hase ahaatee dowladaha saliibiga ah ayaa isugu qayladhaansaday shacabkan muslimka ah midda saliibka horboodaysay ee ameerika ayaa baasaysatay wax uu allaha ku manaystay muslimiinta bariga afrika markaas bay wax weliba oo dadaal iyo awooda isugu geysay sidii ay gudaha iyo dibaddaba uga burburin lahayd qalcadan islaamiga ah waxay la timid awooddeeda iyadoo la dhinactamaysa allah iyo rasuulkiisa iyadoo uu wado shayddaanka kibirka iyo qabweynuduna kaxaynayo saldhigyadeeda militari ayayna ka aasaastay cirfyada dalka xabsiyadeeda qarsoodiga ah iyo kuwa muuqdana waxay ka dhistay badda iyo beriga waxaa ku kallifayna waa xasidnimo naftooda ku jirta kadib markii uu xaqa u cadaaday waxayna kor u qaaday halkudhigga ah annagu waan idin baasaysannay haddii aydan ka joogsan waddada aad ku socotaan dhagax ayaan idinku dili doonnaa ama waxaan idin taabsiin doonnaa cadaab daran allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi يمسنكم منا عذاب أليم قال الله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم وقال عز من قائل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقال جل في علاه إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وفي الأعوام الأخيرة اشتد عداو أمريكا واعتداؤها على هذا الشعب المسلم sannadihii dambe waxaa aad u xoogaystay colaadda maraykanka iyo xadgudubka uu u geysanayo shacabkan muslimka ee dulmidiidka ah waxaana uu ku soo qaaday duulaan ballaaran isagoo wilaayaadka islaamiga ka geystay duqaymo arxan daran oo aan loo meeldayin gantaaladana la dhacay muslimiinta waana xamladii ugu adkayd uguna xoogganayd marka laga hadlayo taariikhda jihaadka bariga afrika allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون غير أن سلف أمريكا وغدر hase yeeshee xadgudubka maraykanka iyo qabweynadiisa kama hor istaagin mujaahidiinta inay dharbaaxada la gaaraan maraykanka iyo dabadhelfidiisa mujaahidiintu way sabreen wayna la sabartameen cadowga waxayna ku hor adkaysteen xamlada saliibiyadda ee daran allah awooddii iyo fadligiina waxay u sugnaadeen sida buuraha dhaadheer oo kale ilaa uu allah siiyey guushiisa allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون واستجابة لله ولرسوله اقتحم المجاهدون مقرات الم...
iyadoo la ajiibayo allah iyo rasuulkiisa waxay mujaahidiintu weeraro xogogala ku qaadeen xarumaha murtadiinta saldhigyada saliibiyiinta iyo talisyada militari ee maraykanka oo ah halkay ka soo duulaan diyaaradaha saliibiyiinta goobahaas ay mujaahidiintu weerareen waxaa ugu dambeysay saldhigga kamsimba ee taabacsan ciidamada badda ee maraykanka kaas oo ku yaala gacanka mandha ee deegaan xeebaadka laamu oo ka mida dholalka muslimiinta ee gumaysiga ku haysato kenya saldhiggan waa mid ka mid a goobaha ay ka soo dhaqaaqdo xamlada saliibiyadda maraykanka ee ka dhankaa muslimiinta gobolka waana xarun ka mid a xarumaha basaasnimada dabagalka sahmiinta iyo dhegaysiga taleefannada ضد مسلم المنطقة ومحطة للتجسس والمراقبة والرصد والتنصت ففي العاشر من شهر جماد الأولى من عام tobankii jamaadul awal kun afar boqol afartan iyo kowdii hijriyada waxay koox ka mid a dhallinyarada ummadda weerar xukugel kadisa ku qaaday saldhiggan saliibiyiintu leeyihiin oo ay degan yihiin boqolaal askari oo amerikaan iyo kenyaati isugu jira waxayna taasi dhalisay in allaha fadligii goobta lagu dilo laguna dhaawaco tobannaan saliibiyiin ah sidoo kalena la burburiyo hub gaadiid militari iyo diyaaradaha maraykanka oo ay ku jiraan diyaaradihii ugu casrisanaa ee uu maraykanku u adeegsanayay tajasuska والمركبات العسكرية والطائرات الأمريكية بما فيها أحدث طائرات التجسس الأمريكية فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون
I think it's self-obvious we were not waxaa cad in diyaargarowgii loo baahnaa aan ku haysan saldhigga mandabay dagaalyahanada xarakada al-shabaab waxaa u suurto gashay inay gudaha u soo galaan garoonka halkaasna ku dilaan saddex askari oo ameerikaan ah kuna burburiyaan lix diyaaradood ma aanan ahayn kuwa diyaarsan annaga iyo kenyaatigaba waxaan halkaas u arkaynay goob aamin ah ciidamada kenyaatiga xitaa qoysaskooda halkaas ayay u degan yihiin oo waxayba u arkaan goob aamin ah oo lagu dalxiiso xarakada al-shabaabna waxay muujisay halka ay gaari karto iyo halista ay ka dhigan tahay arrinkaasna waa inaan si dhab ah u qaadannaa anigana waxaan hadda isha ku hayaa saldhig kasta oo aan ku leennahay afrika a clear eye at every location in Africa now.
وتحتل هذه الغزوة المباركة duulaanka mandhabey wuxuu kaalinta afraad kaga jiraa silsilada duulaanada qudus lama yahuudiyeynayo ee qaboojisay laabaha muslimiinta waxaa sidoo kale duulaanadan ku biiraya duulaankii uu haliyeyga shahiidka ah naftii hure moxamed siciid ashumuraani uu ku qaaday saldhigga maraykanka ee bensacola oo ku yaala gobolka florida kaas oo ay sheegteen islamarkaana bogaadiyeen walaalaheena alqaacidada jasiiradda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam والتي تبناها وباركها إخواننا في تنظيم القاعدة في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم وحين أعلن المجاهدون عن هذه الغزوات المباركات والتي لم تزل waxaad dhegaysateen qayb ka mid a kelimad afartan daqiiqa wax ku dhow soconaysa oo u jeediyey sheekh abu cubayda amiirka xarakatu shabaabul mujaahidiin madaxweynaha dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyey inuu amniga ku fashilmay iyadoo loogu baaqay inuu shaqada ka tago tafaasiil warka ku saabsanna waxaa la diyaar ah cabdulaahi yaasiin jaamac madaxweynihii hore ee dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud iminkana murashaxa ah ayaa madaxweynaha kursiga isku dhejinayay maxamed cabdulaahi farmaajo ku eedeeyey inuu ku fashilmay wax ka qabashada dhanka amniga waxa uu tilmaamay in farmaajo aanu awoodin in muqdisho gudaheeda uu gaari ku maro iska daa in wax kale uu tara e xamar intaad baabuurkaaga kasoo daraaf garayso oo aad jowhar ku timaada iska daaya xamar intaad baabuurkaada kasoo daraaf garayso maxaan ku raha xaafadda weli way kuma imaan kartid intaa ka daraaf garaysana muxuu ahaay x muxuu ahaay kilometer fifteen sinka dheer meesha ku yidhana baabuurkaaga kuma tegi kartid maanta horta amniga meeshuu maraya waa meeshaas asigoo hadalkiisa si wata waxa uu tilmaamay in amniga oo keliya aanay ahayn ee waxyaabo badan farmaajo uu ka gaabiyey uuna ku fashilmay loona baahan yahay in kursiga uu banneeyo oo uu iska tago qodobka labaad oo haddii aad wax qaban weydo de amni keligiis ma aha arrin maxaanku idhahdaye amniguna as wax kaloo lasoo qaban waayeya amniga in la qaban waayo keene eh qaban waayashadu amniga kama bilaabato wax kale oo in lasoo qabto ahayd oo la qaban waayo awgeed ayaa amni qabasho la-aanta ama amni fashalku u yahay wixii kaloo lasoo qaban waayo qofkii qaban waayo amnigiina ay la gaartay waa mudan yahan qabaa inuu yidhaha war bal qof iga roon hadday jirta ha loo daya laakiin de meeshas anugu ma gaarin mana gaarin ilaa idinkiisa farmaajo wakhtigiisa waxaa ka haray in yar wuxuuna doonayaa inuu sameeyo wax kasta oo uu kusii joogi karayo kursiga amaba uu dib ugu soo laaban karayo murashaxiin fara badan ayaa mid waliba isku dayayaa in uu madaxweyne ka noqdo dowladda federaalka ah ee shisheeye uu dhisay sida daacadda ahna ula shaqaysa dhinaca kale mucaaradka dowladda ayaa ka soo horjeestay war ka soo baxay wasaaradda amniga dowladda wasiirka amniga dowladda ayaa dhowaan sheegay in garoonka diyaaradaha muqdisho aanan lala geli karin wax xub ah marka laga yimaado madaxda ugu saraysa dowladda sida farmaajo ra-iisul wasaarihiisa iyo guddoomiyaasha labada aqal warkan marka uu dhagahooda ku dhibcay mucaaradka aad ayay kaga soo horjeesteen waxaana ay sheegeen in amarkaasi iyagu uu ka dhan yahay oo looga soo horjeedo inay isku ilaaliyaan hubka cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka mid ah siyaasiyiinta muqdisho jooga ee farmaajo sida weyn kaga soo horjeeda ayaa sheegay in go-aankaasi uu dhankooda culays ku yahay waxaana uu ku qeexay mid cadaalad daro ah dadkii tartanka naga dhexeeyey ee murashax madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu kamid yahay iyo dadka kaloo la halmaalana ee ayaga u fasaxan yihiin taas dee waxay u muuqataa inay tahay cadaalad darro iyo sinaan la-aan oo in madaxda dowladdu ay sheegto warqadana haddii la isku halleyn karo ammaanka garoonka diyaaradaha ayagana waa inay isku halleeyaan sideedaba dadka mas-uuliyiinta ee xilka haya ayagaa la rabaa inay bilaabaan waxa nabadgelyada in la isku halleyn karo in kale dadka cidda lagu daysanayo waa ayaga hadday ayagu isku halleyn karin nabadgelyada garoonka diyaaradaha oo la leeyahay intaasoo mas-uul ciidankooda hala galaan inta kalena lama geli karaan maxay tahay sababta aan weydiinaynaa wasiirka ee madaxda dowladda ay isugu halleyn karin ammaanka garoonka diyaaradaha oo annagaan lakugu qasbaa inaan isugu hallayno siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxda ugu sarraysa dowladda ayaa isku diidan sida loo qabanayo doorashada dhacaysa bisha februaayo ee nagu soo wajahan waxay mucaaradku madaxweynaha ku eedeynayaan inuu doonayo doorashada inuu ku shubto amaba wakhtiga uu dheeraysto askar ka soo goosatay ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu soo bandhigay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan maxamed cali aadan ayaa warkaan noo faahfaahinaya askartan oo ay tiradoodu gaarayso saddex ruux ayaa waxa ay ka soo goosteen ciidamada dowladda federaalka ee ku kala sugan magaalada muqdisho iyo degmada jowhar qaarkood waxaay ka tirsanayeen ciidamada booliiska ee magaalada jowhar waxaana lagu soo bandhigay wilaayadii islaamiga ee hiiraan ugu horeyn waxa ay ka warbixinayaan qaabka ay ugu biireen ciidamada dowladda federaalka iyo howlihii ay u hayn jireen madaxayga aniga waxaa la yidhahaa cabdi maxamed cismaan meeshliya jowhar jowhar waxaan ahay askari boolis ah markaan meeshaas gaalo leh iskugu tagta muslim ma ahan ilaahay aan ku xamdulinayaa ilaahaygi iga soo bixiyaan ku xamdulinaya wallaahi aniga intaan la kulmay tiri icaadalala ma laha yacni markuu warag u horreysa yacnii muslimnimo ay isku sheegayn laakiin muslimnimada ay isku sheegayiin waa wax been iyo kadaab turuufa ka eh daacad kama sheegayiin walaal magacii waa xuseen maxamed aadan jowharan ka yimid magaalada jowhar waa kuwa joogo oo dowlad isku sheega ah waxay dowlad iska dhaafay dhac iyo boob naf iyo maalal kalbaxsan layahay askariga saddexaad ayaa waxa uu ka soo goostay ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan magaalada muqdisho waa xasan cabdi cumar askari baan ahay dowladda mubatiniinta ka mid ahay meesha baan joogay tri baan ahay dhibkooda iyo waxooda ilahi kumdar waxay yihiin maahan meeshan baa kasoo baxay waa iska soo baxayba wallaahi maxay ugu leedahay ilahi kumdaraado waa un daruufta iyo ilahi dhibka iyo waxaasaan kusoo baxay wallaahi wax iimaa ilahi kuma diraado mashaar malahan wax lihi malahan meesha khaajo baa jirta wallaahi silacan waan silac silac wallaahi si aad aad iyo aad baa liigu soo dhaweeyay ilahi kuma diraado oo xaraawad leh haddana ilahi kuma diraado waa ni mahad celinayaa ugu dambeyn waxa ay baaq u dareen ciidamada dowladda federaalka ee ku harsan safka shisheeyaha wallaahi waxaan u baaqayaa ilahi kuma dira in ay iskii soo baxaan dhibkii qaajada iskii soo baxaan oo ilahi kuma dira wadankooda in iska imaadaan ilahi kuma diraado oo si xaraawada u noolaadaan ugu baaqayaa nin kasta oo muslim oo meesha ilaahay dartiisa inuu dhaqmo rabo meeshaasa iskaga soo baxee muslimiinta kusoo biir wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa dhowr jeer oo hore sidaan oo kale degmooyin ka tirsan wilaayada ugu soo bandhigtay askar ka soo goostay ciidamada dowladda federaalka warkaan waxaad kala socotaan raadiyaha alfurqaan ugu dambayntiina dowladda britain ayaa bandow cusub ku soo rogtay gudaha dalkeeda ra-iisul wasaaraha waddankaasi ayaa ku dhawaaqay go-doomin cusub oo ka dhan ah dadkiisa waxaana muwaadiniinta la amray inay ku nagaadaan guryahooda maadaama uu faraha ka baxay nuuca cusub cudurka corona kaas oo si weyn ugu fiday waddankaasi shalay oo keliya in ka badan konton kun oo ruux ayuu ku dhacay cudurka iskuullada ayaa la faray in la xiro laga bilaabo talaadada maanta ah waxaana ay xirnaan doonaan ilaa laga gaarayo xilliga kulaylaha oo dhakhaatiirtu ay sheegeen in korona uu aada u yaryahay fiditaankiisa waxyaabaha aas-aasiga ah sida cunnada ayaa loo fasix doonaa dadka inay soo iibsadaan oo guryahooda ay ka baxaan sidoo kale waxaa la fasaxaya oo keliya dadka doonaya inay iska baaraan cudurka corona muwaadiniinta britain ayaa u hoggaansami waayey awaamiir lagu xakamaynayo cudurka oo dowladdu ay soo saartay maalinba maalinta ka dambaysa dadka uu ku dhacayo cudurka corona ayaa aada u soo kordhaya gudaha dalka ingiriiska shalayna waxa uu cudurka ku dhacay konton iyo siddeed kun ruux britain ayaa go-doon ku jirta dalalka yurub iyo waddamo kale oo reer galbeedka ka tirsanna waxa ay diideen in duulimaadyo ay ka yimaadaan britain iyadoo dalalka qaar lagu celiyay dad ka soo jeeda waddankaasi warkii subaxnimona dhegeystayaal saaka waa naga inta